bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllه وslm عlى نabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qala الإmam abu cabdالرaحman النasائي raximh اllah taعalى bab طlaaq الثaلaaث الmajmuعaة wma fiih min التغliiظ baabu bayaani طalaaqi الhalaaثi طalaaqu halaaثka caddayntiisiibu u baab yahay saddexda dalqadood almajmuucati ee la ysu geeyey ee hal mar qofka uu saddex furaayo wamaa fiihi iyo waxaa ku sugan طalaaqa halaaثka oo majmuuca ah oo min التaqliidi oo adkayn ah yacni in laga fiican yahay qofka inuu saddexda dalqadood jamciyo arrintaa marka adkeynteeda wuxuu ku yimid wabilisnaadi qaala akhbaranaa sulaymaan bnu daawuuda can ibni wahbin qaala akhbaranii makhramatu bnu bukayrin can abiihi qaala samictu maxmuuda bna labiidin ayaan maqlay qaala ukhbira rasuulu llahi sal l slam nebiga waxaa loo sheegay can rajulin nin dallaqa imra'atahu naagtiisa furay halaaثata طliiqaatin saddex dalqadood jamiican oo wada jirto faqaama waa istaagay nebiga qadbaana isagoo caraysan ayuu istaagay huma qaala dabadeed waxa uu yidhi ayulcabu bikitaabi اllaahi ilaahay kitaabkiisa miyaa lagu cayaarayaa axkaamtii alla miyaa lagu dheeldheelayaa wa ana beyna adhurikum anoo dhexdiina ah xataa qaama ilaa uu istaagay rajulun nin wa qaala wuxuu yihi yaa uu yidhi yaa rasuula allah alaa aqtuluhu rasuul allow miyaanan dilaynin ninkan miyaanan dilaynin ayuu yidhi xadiidkan marka nasaa-iyaa la goonin noqday isaga keligiisaa soo saaray sunanulkubraha marka uu kusoo saarayna waxa uu yidhi laa aclamu axada rawaa hada alxadiida gayra makhrama ma ogi buu yidhi qof xadiidkan wariyey makhramo aan ahayn yacnii makhramatu bnu bukayr keliyaa wariyey riwaayaatu makhrama can abiihina waa munqatica oo aabihii marka wijaado iyo wax lamida unbuu ka arkay ma ahane waxba kama uunan maqlin ibnu kathiirna tafsiirka markuu kusoo qaaday xadiidkan wuxuu yidhi fiihi inqiaac inqidaac baa ku jira buu yihi xadiidka inqidaacana maxalkiisa waa meeshaas waay makhramat bnu bukayr ayb can abiihi marka taqliidka xadiidka ku jira kan waaye isagana dacfigaasaa ku jiro laakiin waa laga fiican yahay qofka inuu saddexda jamciyo ayb oo waxay tahay marka inuu halaal ka dhigaa wanaagsan baabu ruksati ruqsadii cadayntii caddaynteediibuu u baab yahay fii dalika arrinkaa la ruqseeyo fii dalika marka waa maxa saddexda dalqadood in la jamci karo oo qofka uu saddexda oo isu geysan bilafdin waaxid inuu wax ku furi karo wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu salamata qaala xadaana bnu lqaasim can malikin qaala xadaanii bnu shihaabin ana sahla bna sacdin asaacidiya أخبره أن عuwaymirا العجlاnي cuwaymir الcajlاnي jaءa إilىa cاaصم بن cadيi ayuu u yimid faqaala wuxuu yihi arأyta bal ii sheeg yaa cاaصimu cاaصimow low أna rajula nin haddii wajada maca امrأatihi haweentiisa ou helo iyadoo uu la jiro rajula nin ayaqtulhu ma dilayaa fayaqtuluunahu markaa iyaguna ay dilaan bacdi nusaq waxay dhigayaan fataqtuluunahu yani hadduu dilo idinka ma dilaysaan manaa qisaas maa u dilaysaan am kayfa yafcal mise sidee buu yeelaa salli yaa caasimu rasuula allahi sal ly slam caasimow rasuulka iisoo weydiiye odaygiisou ahay saasuu u leeyahay marka rasuulka ii su-aal fasa'ala caasimun rasuula allahi sal ly slam caasim rasuulkuu su-aalay fakariha rasuulu llahi sal ly slam almasaa'ila nebigu wuxuu nacay su-aalaha wacaabahaa waa ceebeeyey xataa kabura calaa caasimin ilaa caasim korkiisa uu ku weynaaday maa samica min rasuuli llahi sal l slam wixii nebiga uu ka maqlay falamaa rajaca caasimun ilaa ahlihi markuu u laabtay jaaءahu cuwaymirun cuwaymir baa u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa caasimu maada qaala laka rasuulu llahi sal l slam nebiga muxuu ku yidhi faqaala caasimun licuwaymir caasim cuwaymir buu wuxuu ku yidhi lam ta'tinii bikhayrin war khayr iilama aadan imaanin qad kariha rasuulu llahi sal l slam almas'alata nebiga suaala su-aasha waa kahday allatii saalta allatii sa'altu aan su-aalay faqaala cuwaymirun cuwaymir waxa uu yidhi fawallaahi laa antahi ma ka haraayo oo ma ka joogayo xataa as'ala canha rasuula اllahi sal l slam ilaa aan nebiga su-aalo faaqbala cuwaymirun cuwaymir waa soo jeestay xataa ataa rasuula اllahi sal l slam ilaa uu nebigu u yimid wasata annaasi isagoo dadka dhexdooda ku jiro faqaala yaa rasuula allah ayuu yidhi ara-ayta bal ii sheeg rajulan nin wajada maca imra'atihi rajulan naagtiisa maceeda nin la helay ayaqtuluhu fataqtuluunahu am kayfa yafcal faqaala rasuulu llahi sal l slam qad nazla fiika wa fii saaxibatika adiga iyo saaxiibaddaa yacnii midda aada yacnii qabto waxaa ka soo degay qur-aan iyo waxyi baa ka soo degay fadhab tag faأti bihaa la kaalay qaala sahlun fatalaacanaa way licaantameen wa ana maca annaasi aniguna dadka aan ku jiro cinda rasuulillahi sal ll l slam ayay ku licaantameen falamaa faraqaa markay dhammeeyeen qaala cuwaymirun cuwaymir waxa uu yidhi kadabtu calayha yaa rasuula allah rasuul allow been ayaan dusheeda ku sheegay in amsaktuhaa haddaan haysto fadallaqahaa halaaan saddex buu furay qabla an ya'murahu rasuulu llahi sala alla l slam intuusan nebigaba amrin saddex buu ku dhejiyey marka uu furay xadiidka dhan marka maxalushaahidkiisa meeshaan damba wayn saddexdii nebigoo maqlaayou jamciyey rasuulkana waxma dhihin waa u qiray marka alimaamu nasaa-i wuxuu ka deliishanaa meeshaa saddexda in la jamci karo laakiin lacalla qaa'ilan yaquulu waxaa laga yaabaa inuu qof yidhaahdo ama culimo badanba ay dhahaan ee naagtaani hadda licaankay ku baa-intay licaanka ayay naagtaani ninkaani furqada ay ku xasishay ee hadda saddexdan dhalqo maxal ay qabsataba maba maba lahaba nacam ninku haddii naagta uu la licaantamo oo licaankiisu markuu dhammaado furqada markaasayba xasile ninkaa ay naagtaa u kala dhammaatay abadna ma isguursan karaan furqadii marka maxay ku xasishay xasalat billicaani dalaaqan marka dalaaq aan boosba haysanin way nacam naag ownanba markaas qabin ayuu saddex isaga furaan nacam saa darteed marka dalaaqu thalaath oo majmuuca inuu bannaan yahay ma laga qaadanayo dhehen laakiin culimada kale waxay leeyiin xataa haddii maxal uusan ku dhacaynin maqaamkaasoo kale nebiga waa sheegi lahay oo wuxuu dhihi lahay war haddaad wax furaysa lacalla saan ha u furin ayuu dhihi lahaa mana dhihin rasuulka sal ll slam waxaa laga qaadanaa bay dheheen marka waana siduu nisaa-i ka fahmaya hadda in markaa majmuuca dalaaqa inuu bannaan yahay waayo waxaan isagaa la siiyey hadduu halhalaysto iyo hadduu laba labo ka dhigto iyo hadduu saddexdiiba hal mar rido wax isaga uu leeyahay laakiin waa laga fiican yahay wabihi qaala akbaranaa axmed bnu yaxyaa qaala xadaanaa abu nucaymin qaala xadaanaa saciid bnu yaziid alaxmasiy wahuwa saduuqu rawaa lahu النasaaئiyu qaala xadaثana الshacbiyu qaala xadaثanii faطimaة bintu qays qaala ataytu الnabiya sal ا slm nabigaan u imid faqultu waxaan ihi ana bintu ali khaalidin ayaan ahay waina zawjii ninkayga fulaanan hebelna arsala ilaya bialaaqii dalaaqayga ayuu iisoo dhiibay ou iisoo diray wa inii aniguna sa'altu ahlahu ahelkiisaan su-aalay annafaqata wasuknaa biil iyo degaan fa abow calaya waa igu diideen qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah inahu qad arsala ilayha bihalaati tadliiqaatin rasuul allow saddex dalqadoodoo usoo diray maxalushaahidka halkan waa marka qaalat faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yidhi inama anafaqatu wasuknaa nafaqada iyo deegaanka lilmar-ati ayaa iska leh haweenta idaa kaana lisawjiha calayha rajcatu haddii ninkeeda korkeeda noqosho uu ku leeyahay nasaa-i baa marka siyaaqan la goonin noqda inama anafaqatu wasuknaa lilmar'atidaas xarafkaanina laa yucrafu ila min xadiidi mujaalid bni saciidi can ishacbiyi gayru mujaalid inuu ku yimaado lafdigan iyo siyaaqaani waa waham iyo qalad walidaalika riwaayadan cila khafiya ku jirto wahamaa ku jiro saciid bnu yaziid alaxmasi can ishacbiyi baa laga dhigay lafdigan mujaalida iska leh mujaalidna waa daciif khulaasadu marka sidaas waaye walidalika khadiib lbaqdaadi mudrajka xadiidkan marka wuxuu yihi falxadiidu bihada lafdi wajaba lahu dacfu mudrajka marka wuxuu ku yidhi khadiib waman adkhalahu fi riwaaya fi ayri fii riwaayati ayri gayri mujaalidin can shacbiyi faqad adrajahu cid kale qofkii soo gelisay mudraj unba uu ka dhigay xadiidka marka lafdigan haddii rasuulku uu leeyahay maba la ysku khilaafeen soo maaha naagta marka dalqadda saddexaad ay ku dhacdo ama saddex lagu furo nafaqo iyo degaan ma leedahay nafaqo ma laha cinda shaafici ilaa inay uur leedahay ma ahani wain kunna ulaata xamlin fa anfiquu calayhinay uur ku yeelanaya hadday nafaqo ku yeelanaya hadday uur leedahay haddii laakiin aynan uur lahayn ninkana rajco uusan ku lahayn biil ma laha laakiin degaan waa leedahay iyagoo ka fiirinaya askinuuhunna min xaysu sakantum waa la idlaaqay laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna adiladaasay fiirinayaan marka marka haddii nebigu laga haayaba marka inama anafaqatu wasuknaa lilmar'ati ida kana lizawjiha calayha rajcatu maba la ysku khilaafeen marka asxaabta maba aynan khilaaf keeneen cumar radia allahu canhu waa tii uu dhihi jiray laa nadacu likitaab illahi laa nadacu kitaab allahi liqowli imra'atin laa nadri axafidat am nasiyat hay-adda fahamkeeda layskuma qabteen haddiiba warka nebiga usaan u jiro wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaثna cabdالرaحman wbnu mahdiy qala xadaثna sufyaan can salamta can الshacbiyi riwaayada saxda marka waatan can faaطimata binti qaysi can الnabiy sal ll slm qaala almuطalaqaةu ثalaaثa midda saddexda lagu furay laysa lahaa sukna walaa nafaqa faaimaa nebiga ka xikaayoonaysa ayb ayb w marka sababta ou nebi midaana waxay leeyihiin sababta uu nebiga iyada ugu diiday de waxay ahayd macno kale oo ilaa an ya'tiina bifaaxishatin mubayina faaxishadana waxay ku macnaynayaan inay dadka dumaashiyaalkeed ay ay murmayaan oo ay ku afdheer tahay ayb wbihi qala akhbaranaa cmr bn cثman qala xadaثna baqyة can abi cmri wahuwa اlawsaaciyu qala xadaثna yaحya huwa bnu abi kaثiir qala xadaثanii abu slmta qala xadaثatnii faطimaة bint qays ana abaa cmr bna xafsin اlmakhzuumiya طalaqahaa ثalaaثa saddex ayuu furay faاnطalqa khalid bn اlwalid fii nafri min bani makhzuum ayuu la tegay ilى rasuuli الlah sl ly slm faqaala yaa rasuula allah ina abaa ina abaa camri bna xafsin طallaqa faaطimata ayuu furay halaaثan fahal lahaa nafaqatun ma leedahay faqaala laysa lahaa nafaqatun walaa suknaa nafaqayo deegaan ma leh xadiidtan marka muxuu dhex geliyey baabu ruksati fii dalika saddexda dalqad in la jamcin karo ayuu daliil uga dhigay laakiin xadiidtan waa mujmal saddexuu ku furay saddexda ma wada socotay mase midii saddexaada ugu dambeysay ayuu furay hal iyo hal iyo hal riwaaya muslim uu warinayaa tilmaamayso wuxuu usoo fa arsala ilayhaa dalqatan baqiyat lahu calayha riwaayadaas aada u caddaysay dalqad ayuu usoo diray ugu harsanayd meeshaas marka maxaa ka cad marka dalqadahaani majmuuc ma aynan ahayn hal dalqadoo u dhinayd waayo midda marka oo uu ku furay halaatantan marka waxay tahay dalqadaasaa midii saddexaad ahayd ee saddex wada jirto hal mar ma furin walidaalika marka tarjamada aad daliil uguma aha laakiin riwaayaadka uu keenay waa tusi kartaa waa muxtamal middaas marka mufasirada ahaa la qaadanaa marka baabu طalaaqi الhalaaثi saddexda dalqadoodoo wada almutafariqati ee kala tagtagsan qabla اdukhuuli eeaweenta intaan la dukuulin bizawjati xaaska aweenta intaan la dukuulin ka hor ahaanayso yani haddana wuxuu baabeynayaa baabu طalaaqi الhalaaثi اlmutafariqati saddex dalqadoodoo kala tagtagsan yani waa ku furay waa ku furay waa ku furay oo kale oo alwaaqicati qabla اdukhuuli bizawjati naagta intaan loo galmoonina dhacayso maxay noqonayna almutafariqati ba waad saas uu leeyahay وبه qال أخبرنا أبو داود سليمان بن صyف الحراني qال xدثنا أبو عاaصم هو النبيل عن بن جuريج عن بن طاوuس عن أبيه أن أbا الصهباء جاءa إلى بن عabاaس buu u yimid faqاla yا أbا عabاas أlم تclم miyaadan ogeyn أن الثaلاaثa سdexda dلqadood kanت عlى عهdi رasuuلi الlahi صلى اه عل سلم wqtigii نebiga iyo أbي بkri iyo waqtiga abi bakar iyo wasadran min khilaafati cumar iyo qeyb oo khilaafadii cumar ah turaddu ila alwaaxidati hal in loo celi jiray qaala wuxuu yihi ibnu cabaas nacamhaa waa ogahay yani dalqada saddexda yani saddexda waqtigii nebiga iyo waqtiga abubakar iyo qeyb khilaafadii cumar in hal laga dhigi jiray oo loo celin jiray miyaadan ogeyn qaala nacam buu yihi isaguna ha nasaa-i marka xadiidkan wuxuu ku fasiraa waa طalaaqu الhalaaثi alwaaqici qabla اdukhuul sababtoo a tarjamada siduu tarjamaya feerin tasarufka marka nasaa-i waxaa ka muuqda tarjamada annahu yufiidu xadiia bni aba xadiidu bni cabaas wuxuu faa-iideynaa annahu yuqayidu dheh xadiida bni cabaas xadiidka ibnu cabaasuu qeydaa wuxuu ku qeydaa gayru madkuulada midda aan loo galmoonin oo qabla dukhuul marka saddex lagu rido hal baa laga dhigaa awalba baa-inay noqonaysa taas waxa halka loo xisaabaaya oo dalaaqu halaadka halka laga dhigaayo waa naag la furay iyadoon loo galmoonin saddex la furay sidaasuu ka dhigaa ayib sunan abid marka xaggee taqyiidkan xagguu ka keenay marka mararka qaar ma ogtahay culamaa ulxadiid ama kutubtan sitada tarjamada ayaa laga yaabaa inuu qeyd ku sheego xadiidkana uu yahay mutlaq cagsina waa jiraayo xadiidka inuu intuu ilaaqo tarjamada itlaaqo xadiidka uu qeydka ku keeno hadda xadiidkaa itlaaqan tarjamadaa qeyd leh soo maaha qeydkan marka xagguu ka yimid wuxuu ka yimid bacdi bacdi duruq xadiidka duruqdiisa abu daawuuda weliba wariyey fii sunanihi can abi sahbaa can ibni cabbaasin oo wuxuu ku qeyday naagta haddii ay tahay hayru madkuula tarjamadan marka uu nasaa-i tarjamanayo xadiidkeeda xadiidka tusayo abu daawuuda wariyey laakiin sanadkiisa mubhamaa ku jira oo ayuubu can hayri waaxidin buu yiri can ayuuba can hayri waaxidin marka daciif waayo nacam isaga laakiin halkaas ka qaatay meeshaas nacam waana madhab min almadaahib dalaaqu halaadka oo halka xaba laga dhigaayo waa naag aan loo galmoonin marka saddex lagu furo qaar culimada ka mid ah sidaa dhahaya amaa haddii loo galmooday dalaaqu halaad bilafdin waaxid muxuu noqonaa jumhuuru ahli lcilmi oo madaahib alarbaca iyo keyrkood waxay leeyihiin saddex unbau noqonaa alaaqu halaath oo majmuuca haddii ninka uu naagta hal mar saddexan kugu furay uu yiraa saddex unbay ku furmay noqod ma laha ilaa inay nin soo martay maaha xadiidka muslim ku jira ibnu cabaas ay marka ka hadlaan oo xadiid daawuus can ibni cabaas kaana alaq kaana kaana alaaqu halaath alaaqu halaathka fii cahdi rasuuli illahi sal l slam wa abi bakrin wasadran min khilaafati cumar waaxidan ayuu ahaa cumar baa markii dambe wuxuu yidhi ina annaasa qad istacjaluu fii amrin kanat lahum fiihi anah fiihim anah low amdaynaahum waa ku socodsiiyey marka cumar xadiidkaas marka muxuu tusaa dalaaladiisu sasay tahay asaga horta sixadiisa maxaysan noqone culimada in badan maslag waxay maraan xadiidku inuu shaad yahay shuduudkana waxay leeyihiin ardaydii ibnu cabbaas oo dhan sidaas ma aynan werinin oo ardada ibnu cabbaas mujaahid iyo cataa iyo ardada ibnu cabbaas badankood waxay wariyeen ibnu cabbaas markii la su-aalay dalaaqu thalaath bilafdin waaxid nin baa la su-aalay naagtiisa boqol ku furay markaasuu yidhi saddexay uga baa-intay sagaashan iyo toddobana maalaa yacni marka soo ma arkayso inuu saddexdii hal mar ridaayo oo hal hal uunan u ridaynin ardada ibnu cabbaas oo dhan ibnu cabbaas waxay ka wariyeen sida cumar oo kale ee suuragal maahan ay dhaheen marka ibnu cabbaas oo riwaayo saxiixa nebiga ka haayo inuu isaga khilaafo uu sidaas yeelo nacam wax sababana uunan caddaynaynin soo ma arkaysa calaa haadaa marka ibnu cabdilbar iyo aymo badan saasay dhaheen halna maskaxdaada ka bixin xadiid muslim ku jira see loo daciifinaa haisdhehin xadiidka makrajkiisa sanadkiisa daahirka waa sixo laakiin shuduudku waa ku jiraan riwaaya yacni axaadiidta saxiixu muslimka qaarkood lafdi shaada iyo xadiid shaad aho riwaayaadka weliba muslim siyaaqada oo usoo kaxeeyo riwaayaadka alaqwa falaqwa yani kan ugu xooga badan uu soo kaxaynaa kan ku-xigo kan ku-xigo kuwa dambe waaba xataa cilal iyay leeyihiin base laftiisa siyaaqadiisu saas haddii marka riwaayaadku xadiidka uu yahay marka haddii la yidhaha ardada ibnu cabbaas ninna sidaanuu wariyey inta kalena khilaaf yay sheegeen waham daawuusaa dhici karta inuu marka wahmi waham uu galo marka maaha nin la leeyahay xadiidka muslim axaadiis daciifa ku jirta iyo waxaas in la dhahayee xadiidka shaadka waa wax uu hiqo warinayaba laakiin mukhaalafo ay wax lamida uu sameynaya adu sidaasay yidhaahdeen culimadaas maslaga labaad waxay tahay macnaha xadiidkan maxaa laga wadaa kaana dalaaqu fii cahdi rasuuli llahi sal ll ly slam wa abi bakrin qaar waxay leeyihiin oo culimadii hore weliba ka mida yacni idinka saddexda aada wax ku furaysaan sida aada hadda wax u furtaan yani saddexda dalqadood aada u ridaysaan waqtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam hal dalqadaa la ridi jiray oo saddexdan dalqadood ma jirin la ridaayo hal mar a'imadii hore qaara iyagu halkaa iyagana maraayo oo yacni dalaaqii waqtiga rasuulka iyo waqtiga abubakar iyo sadran min khilaafati cumar ay dadku yaqaaneen halow ahay hal dalqadaaba wax lagu furi jiray markan dambea waxaa badatay marka saddexan kugu furay iyo saddexan kugu furay ee macnuhu maahan in waqtiga rasuulka saddex wax lagu furi jiray halna la xisaabi jiray sidaana marka aimada qaaraasaa dhahaya ee ibnu cabbaas isaga sida laga wariyey waxay u badan tahay riwaayaadkiisa saddexda waa tiri jiray rukaana qisadiisa iyada marka abu daawuud wuxuu rajaxay riwaayada rukaana markay ka warinayaan ehelkiisa waxay dhaheen dallaqa rukaanatulbattata lafdiga oo rukaana rukaana marka halaa loogu celiyey naagtiisa inta uu furay baa hal loo hal dalqad laga riday laakiin lafdiga xadiidka uu ku yimidaa iskhilaafsanoo riwaayada abu daawuud uu rajaxay saxiixa waxay tahay hal yacni dallaqa albatta lafdiga albatta ansaxay lafdigan albattana lafdi mujmal ah waayo waxaa dhici karta marka lafdigu maadaama uu mujmal yahay albatta bimacnaa alqadcu dalaaqibuu jaray waa jarayna marka maxay noqon kartaa saddex wada jirto iyo saddex aan wada jirinoo dalqadii saddexaadaa ku dhacday waa ka go-day hadhow marka qofku hadduu yidhaha imraatii daali yacni imra'atii daaliqun ilbatta nin haddii uu yidhaahdo maxaa ka wadaaya laleeyahay haddii marka uunan cadad asaga niyeysaninoo saddex iyo wax lamida uunan sheegin hal xabaa laga laga soo qaadaa lafdigan albatta xadiidka ibnu cabaasna lafdiga albata qisada rukaana albata saxeexa amaa riwaayada dhahayso dallaqa imra'atahu halaaan dacfiyaa ku jira waana riwaayada ay dadka saddexda halka ka soo qaado ay deliishadaan calaa kullin marka dalaaqa halaadka bilafdin waaxid madaahib larbaca iyo saxaabada iyo saddex unbuu agtooda ka ahaa khilaaf ma jiraan mase marka waa ijmaac arrintaas meeshaas marka culimada qaar waxay yidhaahdaan waxaaba ijmaacaba in saddex saddex laga tiriyo qowlka marka khilaafsanna wuxuu ka yimid bay leeyihiin bacdi ahlilbidac raafidada iyo waxbay shi sheegaan raafidadu laakiin shiicada ninku hadduu saddex wax ku furo hal xataa ma xisaabaa maba dhacayay leeyihiin hadduu saddexan kugu fura yihaha wax dhacaya ma leh qowlu raafida huwa haada dadka qaaraa marka intay aqwaashaas ka dhex gasho yay waxay leeyihiin aqwaashan ibnu taymiya iyo waxay leeyihiin qowlu raafidow jawaabaa waxaas marka qof aqwaasha kala yaqaan ma aha ibnu kathiir kitaabkan la yidhaahdo musnad ulfaaruuqa masaladan markuu ka hadlayo wuxuu yihi khilaaf qadiim ahaa jiray masalada marka khilaaf qadiimaa jiray haddii la yidhaahdo masalada raajix oo marjuux ayay iska geli haddii qaadi sharci ah oo dowladeed ou naagtii maalan nin saddex ku furay oo u celiyey qaadi labaad uu yimaado isaw ijtihaad kale ou arko faylkii hore ma la taabanayo ma la burinayo maxaa yeele haddiiba meeshaas ijtihaad ka furnaay in la yska dhaafo wixii marka isku qabo iyo wixii ku dhasho iyo wixii dhaxalsiintooda kii horaa lagu soconaa qaadiga xukunkiisa waxaa lagu buriyaa aayad inuu khilaafo xadiid sariixa oo saxeixa ijmaac inuu khilaafo qiyaas jeli ah inuu khilaafo ijmaacaanna ma sugna waraa ku jiro maadaama ibnu kathiirba uu sidaan leeyahay lana lana arkaayaba ee dalaalada xadiidka horena oo ibnu cabaasna oo daawuus waa la qof waa ka fahmi karaa sidaas ayb dowlado badanna hadda maxaakimtoodu fadwadaas oo iska halkayba isaga socdaan hadhow markay wax badan la ysku khariibo ma fiicno meelaha arrinta noocaas oo kale aynan ka soconayninna in la keena ma aha weliba qofka marku qaadi ounan ahaynoo culumo ou yahay haddaad nin iyo naagtii saddex isku furay aada isku celiso hadhowna dadkii naagta ay ka dhalatay arrintaa qalad ay u arkaan hadday isdilaan marka adiga soo sabab u noqon maysid haddaadan adiga aad aadan xakamey karin oo aadan dhihi karin kala saari karin oo awood aadan ku kala saari karin yani iyaga intaad fiiriso masalada un haddaad saan in sida markaa uun saa-idka ahayd jirto naago kale ka doona in la yidhaaha markii ilaahay kuu sharcigu kuu banneeyo aad in layska dhaho qaala baabu alaaqi alaaqi cadday ayuu u baab yahay lilatii tankixu midda guursanaysa zawjan nin huma laa yadkhulu bihaa ounan u galmooneynin yacnii dalaaqa lagu furaa saddex ahaa ninkeedii horey rabtaa inay u laabato ninka dambe aan u galmoonin tarjamada saas wa bihi qaala akhbaranaa maxamed bnu lcalaa qaala xadaanaa abu mucaawiyata can ilacmash can ibraahima can ilswad can caaishata qaalat su-ila rasuulu llahi sal l slam can rajulin nabiga waxaa la su-aalay nin dallaqa imra'atahu haweentiisa furay fatasawajat zawjan hayrahu waxay guursatay nin isaga aan ahayn nin kale fadakhala bihaa waa u galmooday uma dallaqahaa waa furay qabla an yuwaaqicahaa intounan yani fatasawajat zawjan hayrahu fadakhala bihaa waa u galmooday maaha cafwan yani waa aqal geystay bis uma dallaqahaa waa furay qabla an yuwaaqicahaa intuusa u galmoonin ka hor ataxillu lilawali ninkii hore mau xalaal noqone faqaala rasuulu llahi sal ly slam laa maya buu yihi xataa yaduuqa alaaakharu midka kale intuu ka dhadhamiyo cusaylataha macaankeeda wataduuqa iyadana ay dhadhamiso cusaylatahu an injimaac dhaco waayo macaanka dhadhamintiisu waa injimaac uu yimaado shahwada inuu ku dejiyo shardi ma aha jimacun hadduu xasilo khalaas wabihi qaala akbaranii cabdالraxman bn cabd llahi bn cabdilxakm qaala xadaanaa shucayb bn leyt can abiihi qala xadaثnii ayub bnu musa can ibni shihaabi can curwata can caaishaةa qaalat jaءat imraأaة rifaacaةa alquradiy ayaa timid ilaa rasuuli اlahi sal l slam ay u timid faqaalat waxay tihi ya rasuula اllah inii nakaxtu cabdالraxman bna الzabiir ayaan guursaday wallahi ma macahu ilaa midlu hadihi اlhudba wax kalena maciisa ma ahanin faraqan ma ahanin hudbada marada faraqeeda dunta marada ka laalaada wahy faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi lacallaki turiidiina waxaa laga yaabaa inaad rabto an tarjici ilaa rifaacata inaad u laabato ninkaagii hore rifaaca laa maya buu yihi xataa yaduuqa cusaylataki wataduuqa cusaylatahu waa soo marnay xadiidkan qaala baabu طalaaqi اlbatta qofka marku ku furo albatta ereygaas waa ku gooyey furiinkaagan gooyey ayuu yihi lafdigaa markuu wax ku furo muxuu noqona maxaa laga tirinaa wbihi qaala akhbaranaa cmr bnu caliyin qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa macmaru can الzuhriyi can curwata can caaishaةa qaalat jaءat imraأaة rifaacaةa alquradiy ilى الnabiy sal ا slam wa abu bakrina cindahu faqaalat ya rasuula الlah inii kuntu taxta rifaacaةa alquradiy ayaan ahaa fadalaqani اlbata ereyga albata bata ayuu igu furay marka dalqadii saddexaad inay ahaydna waa dhici kartaa lafdigaa inuu yihi saddexna ka waday waa dhici karta fatzawajtu bacdahu cabdالraxman bna zabiiraan guursaday wainahu wallahi ya rasuula allah maa macahu ilaa midlu hadihi اlhudba waaakhadat hudbata min jilbaabiha faraq jilbaabkeeda ka yanii ku yaalay bay kor soo qaaday wakhaalid ibnu saciidna bilbaabi khaalid ibnu saciidna iridou taagnaa falam ya'dan lahu uma idmin faqaala meeshuu kasoo qayliyay marka ya abaa bakrin alaa tasmacu hadihi tajharu bima tajharu bihi cinda rasuuli اllahi sal l slam miyaadan maqlaynin naagtan waxay nebiga kor ugu qaadayso codkeeda waxay sheegaysa miyaadan abubakar u maqlaynin naagtan yani war laga xishoodo faqaala wuxuu yidhi turiidiina an tarjicii ilaa rifaacata miyaad rabtaa laa maya xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki ayb qaala baabu amruki biyaddiki ninku haddii uu yihaa naagtiisa uu ku yihaa arrinkaaga gacantaaduu ku jiraa maxay noqonay marka tafwiidaa la yidhaha marka masaladan dalaaqiibou iyada u dhiibaan dalaaqii wixii isaga ou lahaabou iyada u xil saaraan wabihi qaala akhbaranaa cali bnu nasr bni caliyin qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin qaala qultu liayuuba hal calimta ma ogaatay axaddan qof qaala yidhi fii amruki biyaddiki mas'aladaas ninku hadduu naagtu saa dhaho inahaa halaathun saddex dalqad inay tahay hayra alxasani cid aan xasan ahayn oo sidaa ku tagtay ma taqaanaa xasanulbasri faqaala wuxuu yidhi laa maya uma qaala wuxuu yidhi allaahuma gafran ilaahu dhaafitaanaan ku su-aalana ilaa maa xadathanii qataadatu wuxuu ii sheegaan maqlay can kahiirin mowla bni samura uu ka warinayo kahiirkan marka ibnu xajar maqbuul ayuu yidhi laakiin waxaa ku sugan majhuulnimo uu dhow yahay jahaalaa ku sugan mowla bni samura can abi salamata can abi hurayrata can الnabiy sal l slam qaala halaaثun nabiga wuxuu yihi saddex waayo xadiid marfuucowba keenay falaqiitu kahiiran kahiir ayaan la kulmay fasa'altuhu waan su-aalay falam yacrifhu ma uunan garanin ninkii qataado uu ka warinayo kahiir ah baan intaan arkay baan su-aalay ayuub falam yacrifhu ma garanin farajactu ilaa qataadataan u laabtay fa akhbartuhu waan u sheegay faqaala qataada wuxuu yihi nasiya waa hilmaamay waa ii sheegay wuu hilmaamay qaala abu cabdiraxmaan hada xadiidu munkar imaamu nasaa-i marka wuxuu yihi xadiidkan waa munkar uu daciifina marka kahiiraana ku jiro xataa sanadka aimo badanna sidoo kale imaamu lbukhaari iyo iyaga laftooda saas xadiidku marka uu daciifina haddii marka uu yidhaha amruki biyaddiki isla markiiba ay markaa waa isfuray ay dhahdo ama wax ay markaa yeesho waa inuu markaa furiinkaas u dhacayo arrintan marka tafwiidka dalaaqii inuu iyada gacanta u geliyo yani wakiil miya iyada marka dalaaqi miyuu u wakiishay mase yacni wakaalad ma ahanoo marka yacni waa si kaloo u dhacaa hadalla fara badanaa ku jiran laakiin bimujarad amruki biyadiki furiin maku dhacaya bimujarad hada hada alkalaam qaala baabu ixlaali اlmuطalaqati halaaan midii saddexda lagu furay xalaaleynteeda iyo wanikaaxi nikaaxa aladii yuxiluhaa bihi u xalaaleynaya ninkii hore wabihi qaala akbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala xadaanaa sufyaan can الzuhriyi can curwata can caaishaةa radi allahu canha qalat jaءat imraأaة rifaacata ilaa rasuuli اllahi sal l slam faqaalat ina zawjii طalaqanii faabadta طalaaqii waa gooye wainii tزawajtu bacdahu cabdالraxmaan ibna zabiir ayaan guursaday wamaa macahu ilaa midlu hudbat الthawb ayuu haystaa fadaxika rasuulu اlahi sal l slam waqaala lacalaki turiidiina an tarjici ilaa rifaaca lah xataa yaduuqa cusaylataki wataduuqii cusaylatahu nikaaxa marka u xalaaleynaayo waa nikaax galmana ay la jirto waa inuu u galmoodo wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu lmusanaa qaala xadaanaa yaxyaa qaala xadaanii cubayd llaahi qaala xadaanii اlqaasim can caaishata ana rajula طalaqa اmra'atahu ثalaثa buu furay fatasawajat zawjan ayay guursatay fadallaqahaa qabla an yamasahaa fasu'ila intuusan taabanin uu furay fasu'ila rasuulu llahi sal ly slam ataxilu lilawali kii hore mau xalaal noqonay faqaala laa maya xataa yaduuqa cusaylataha kamaa daaqa alwalu wa bihi qaala akbaranaa cali bnu xujrin qaala akbaranaa hushaymun qaala akbaranaa yaxya bnu abi isxaaqa can sulaymaana bni yasaarin can cabdillahi bni cabaas ana alrumaysaaa aw irumaysaa rumaysaa ama rumaysaa umu sulaym ama walaasheed atat nabiya sal l slam nabigay u timid tashtakii zawjahaa iyadoo ninkeeda ka cabanayso annahu laa yasilu ilayhaa inuunan xaggeeda soo gaaraynin falam talbath maba nagaanin an jaa-a zawjuhaa ninkeedaba inuu yimid faqaala yaa rasuula allah hiya kaadibatun beenay sheegaysaa wahuwa yasilu ilayhaa ninkan aad arkayso hadlaayana waa gaaraa iyadan walaakinahaa tarjicu yacni waxay ka wadaa jimaacii iyo waxyaabahaas walaakinahaa turiidu an tarjica ilaa zawjiha alwal laakiin ninkeedii horey rabtaa inay ku laabato faqaala lahaa rasuulu llahi sal l slama laysa dalika lahaa ma lahan kaagaas xataa taduuqii cusaylatahu ilaa ay dhadhamiso macaankiisa ayib xadiidkan marka nusakha oo dhan waxaa ku taallo cabdullaahi bnu cabaas can cabdillaahi bni cabaas sunanu lkubrahana cubaydullaahi ibni cabaasaa ku tahay mizina wuxuu kusoo arooriyey fii musnadi cubaydillaahi tuxfaha wastadrakahu calayhi alxaafidu fi nukati dhiraaf ibnu xajar annukatu dhiraafka waa istidraakay fii musnad cabdillahi bni cabaas faqaala wuxuu yihi faata bna casaakir walmiziya wa huwa fii riwaayati bni sunniy cabdullahi bnu cabaas musnadkiisa markii la joogay wuxuu yihi xadiidka cabdullahi bni cabaas waxaa dhaafay yacni wuu ka tegey labada adraafta samaysay mizi iyo ibnu casaakir ibnu casaakir adraafu sunan uu leeyahay mizina adraaf lkutubi sita iyaga marka xadiidkan inay ku qoraan fii musnad cabdullahi bni cabaas waa ka tagtay uu leeyahay waxaana la gooni noqday riwaayada abubakr ibnu sunni abd can cabdillahi bni cabaasu ugu jiraa waa tan marka istidraag marka fiican tafarada bihi الnasaa-iyu wahakada rawaahu caliy bnu xujrin wataabacahu calayhi yacquub bnu ibraahim wayacquub bnu maahaan cinda طabaraaniyi fi tafsiir waayahay wabihi qaala akbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar wahuwa gundar qala xadaanaa shucbaة can calqamata bni marhadin qaala samictu salma bna zariirin sidaasuu yihi shucba waa qaladna sidaas marka oo ninkan marka sidaan riwaayada dambe aan ku arki doonno oo sufyaan uu warinayo razin ibnu sulaymaan razin ibnu sulaymaan ama salim ibnu razin labadaa magacba hal ninaa isku leh laakiin salma bna zariir waa qalad marka shucba uu ku dhacayo ayb nusaqa qaar saasay dhigayaan qaarna saalim ibnu zariiray dhigayaan say ahaataba maaha ninkan qaarna saalim ibnu rasiin ayay dhigeen almaxfuudu can shucba marka waa sidaas waqad khaطa'ahu اlculamaau culimada markaa shucba waa ku gaf xugmeeyeen fi dalika waqaaluu ina aلsawaaba rasiin bnu sulaymaan kama qaala athawriyu fi riwaayati اtaaliya cinda almusanif siduu ku yidhi yuxadiu an ninkan markaa majhuul waayo isagana jahaalaa ku sugan amaa haddaad fiiriso salm bnu zariir ah sidaan u fiiriso wuxuu noqonaa alcuطaaridiyu abu bishrin اlbasriyu wahaqahu abu xaatim waqaala النasaa-iyu laysa bilqawiyi kha miim sin bukhaari muslim nasaa-i a u wariyaan mana ahanba ninkaas ninka shucba un al ayaa qalday saxiix marka waxaa weeyaan marka sidaan aan sheegna riwaayada ku imaan doonto yuxadidu can sa meeshaan waa ka qalday shucba marka sanadka shucba iyo thawri hadday iskhilaafaanna alqowlu qowlu athawriyi yuxadidu can salim bni cabdillaahi can saciid bni اlmusayab can ibni cumara qalad kale waayo meeshaana dikru saciidin fi lxadiidi wahamun saciid ibnu lmusayab in lagu sheego xadiidka waa min owhaami shucba waa ma ku jira saciid waayo haddiiba saciid uu mas'aladan ibnu cumar ka wariyey cagsigeeda kuma tageen waayo saciid ibnu lmusayab isaga ma shardinayo soo ma maba shardinayo isaga jimaaca bal wuxuu sheegay saan arki doono dadku waxay sheegaan uu yidhi wa kaana yuxadi yani kaana annaasu yaquuluuna dadku waxay dhihi jireen in loo baahan yahay jimaac hadduu marka xadiid u haayo muusaa dhehi lahaa dadku uma uunan tiiriyeen iyadana marka laba waham laba cilaa marka meeshaas ku jirto can ibni cumara can nabiy sal l slama fi rajuli takunu lahu lmar'atu ninka haweeneyda ay u ahaanayso yudalliquhaa furaayo uma yatasawajuhaa rajulun ou guursanaayo fayudalliquhaa ou furaayo qabla an yadkula bihaa intuunan ugalmoonin fatarjicu ilaa zawjiha alawal ninkeeda hore u laabanayso qaala wuxuu yidhi laa maya xataa taduuqa alcusaylata ilaa ay ka dhadhamiso oo xaafidku wuxuu leeyahay ibnu xaafid ibnu xajar ibnulmundir wuxuu ka xikaayooda ana alculamaaa ajmacuu cala ishtiraaqi اljimaaci litaxila lilawali ilaa saciida bn اlmusayab maahani uma saaqa bisanadihi ibnulmundir sanadkiisu wuxuu kusoo kaxeeyey can saciid qaala wuxuu yidhi saciid yaquulu nnaasu dadka waxay dhahayaan laa taxilu lilwali xataa yujaamicaha athani wa ana aquulu ida tasawajaha taswiijan saxiixan laa yuriidu bidalika ixlaalaha lilwali falaa ba'sa an yatasawajaha alwal marka isagoo xadiid ibnu cumar ka maqlay muusaan dhehi lahayn ma dhehi lahayn qaala ibnu lmundir wahada alqowlu laa naclamu axada waafaqahu calayhi ilaa daa'ifatan min alkhawaariji walacalahu lam yablughu lxadiid faahada bidaahiri lqur'aan u iska qaatay marka xadiidkan soo gaarin marka jasman xadiidkan saciid ibnu musayab maba warinaayo waayo hadduu warinaayo cilmiyob u yeelo lahay soo maana sidaana ma uunan dheheen meeshaa marka waxaa dareemaya axaadiidtu iska akris inaynan ahayn marka yacni cilalka iyo owhaamta waxyaabaha wahamkaa iyo ama sanad lagu ziyaadiyo ama matni lagu ziyaadiyo fiirinteeda inay daruuri tahay oo ay dersiga wax weyn ka tahay wa bihi qaala aqbaranaa maxamuud bnu haylaan qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa sufyaan riwaayada saxda marka waa tan can calqamata bni marhadin can rasiini bni sulaymaan alaxmariy wa huwa majhuulun can ibni cumara waa kaas saciid ma ku jira soo ma arkaysa qaala su-ila nabiyu sal l slam can rajuli yuطalliqu imra'atahu halaaan fayatasawajuha rajulu baa guursanaayo fayugliqu lbaaba iridow xiraa wayurkhi sitra daahi ayuu laalaadinayaa daahi buu sii deyna uma yuطalliquhaa waa furayaa qabla an yadkula bihaa intuusan jimaacin qaala wuxuu yidhi laa taxilu lilawali xataa yujaamicaha alaakharu ilaa uu kan kale ka jimaaco yacni waa la khalwooday waxba kuma ninkii hore uguma laabanayso inuu la khalwooday la keli noqday keliya qaala abu cabdiraxmaan hada wlaa bisawaab riwaayadan tan ayaa sawaabka ku habboon oo tii hore min aladii sabaqa min aladii sabaqa tii soo horreysay midaanaa ka hadla nikaaxuna waxaa la shardiyaa inuu noqdo nikaax saxiix ah haddii uu noqdo nikaaxu nikaaxu shubha ninkii hore ma ugu laabo kartaa maya waa inuu nikaaxu saxiix ahaado maalan naagtii ninaa saddex ku furay aabbaheedo meeshaan jooga xamara mid marka xamar dhexdiisu ka qudba sireeyey waa ugu tegey iyada ma ogeyn waa la kala geeyey ninkii hore ma u laabo kartaa maya waayo waxaan nikaax maba ahanba haddii inta la dafo meelahaas la geeyana waa la mid waayo masaafada aqalu axwaalihaa nikaax shubha ku jira waa waana baatil waxaas isaga lafteeda marka in ninkii hore ugu laaba maysa ma ugu laabo karta waxyaabahaas marka nikaaxuna waa inuu saxiix noqdo haweentiina uu u galmoodo midkan labaad hal haddii la yidhaahdo markuu guursanaayo midka labaad haddii ay ku heshiiyeen ninkii hore guurso hal habeen u tag ifur ka bacdi waa waxaan marka muxallilka uu sameeyo kii hore ma ugu ma ugu laabaneh a'imada salafka waxay u badan yihiin maya ibnu cumar markii la su-aalay wuxuu yidhi laa maya ilaa inuu nikaaxsanaayo nikaaxa raqbatin laa nikaaxa dulsatin nikaax oo ninka uu nikaaxnimo u rabo maaha wax oo mugdi mugdi ku jira iyo ma la rabo laakiin alimaamu shaafici isaga madhabtiisu madhabta shaafici waxay tahay haddii aan caqadka lagu sheegin waxaas qalbigooda ay ku haystaan ma gelayna annaga daahirka nikaaxaas waa saxiix hadday isugu laabtaan midka dambena wuxuu ku guursanaa waa iska sax laakiin arrinta waa dembi isaga marka wuxuu fiirinaa waxa qalbiga ku jiro caqadka ma lagu ma lagu xiri karo uu leeyahay laakiin markii la fiiriyay qaacidada fiqhiyada oo alumuuru bimaqaasidihaa ka waran alumuuru bimaqaasidiha zakada iyo markii laga hadlayo waa tii la yidhi laa yufaraqu bayna mujtamicin walaa walaa yujmacu bayna mutafariqin khashyata sadaqa bukhaari kitaabu lxiyal waa kii uu keenay inama alacmaalu binniyaado meeshaas ku keenay ictibaar waa leedahay qofka marka inuu isaga is-og maahan marka inuu yidhaha hebelow naagtan guursa iisoo fur say xalaal iigu noqoto ma kugu noqonayso adiga sidaas xalaal waayo adiga fii nafsi lamri waa og tahay xaqiiqadan qofku marka inuu waxaa ka dheeraado kan samaynayana waa lacnadaaba nebiga lacana allahu lmuxallila walmuxallala lahu lacnadan lacnadna waa kusoo aroortay hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi